tuulada Raqayle Cumar Guudle waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada Tani Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle tuulada waxaa xilligan saameyn weyn ku yeelatay fatahaada webiga Shabeelle oo dhammaan cagta marisay dalagyadii u beernaa dadka tuulada oo ah dad beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira gudoomiyaha tuulada Ibraahim Mustaf ayaa warbaahinta isna kaga warbixiyay saameynta ka dhalatay fatahaada webiga Shabeelle isagoo sheegay in xilligan cudurro badan ay ka jiraan tuulada oo ay ka mid tahay malaariyada tuulada Raqayle Cumar Guudle xaaladeeda guud waa iska xaalxun tahay fatahaad ka soo baxay buq bayaxaaw ka soo baxday tuulada raqayl cumar guudle ku dheeshay dalageeda iyo beeraheeda ku dheeshay tuulada raqayle waa iska xaalxun tahay meelay aada ma laha meelay ubaxsana ma laha tuulada raqayle cumar guudle waxaynagu yeeleen saameyn waxaynagu yeeleen horta beerihii oo dhan waa isku waxaysa waa isku waxeeyeen waa gooyeen waxaan filaa tuuladana inay kusoo dhawaadeen oo loorar iska dhignay mehi tuulada biyaaan soo gali lahaayeen oon loorar iska dhignay oy saas beeraha dalagale oy naaga dheeleen laakiin tuulada waa ka badbaadsani kun iyo laba boqol qoys ayaa ku nool tuulada kahortakiyo waa samaynay meelihii oon oon kacabsi qabni oo beledka ay tuulada aaga soo gali lahaayeen waxaan dhignay looriyooshin ayaan iska dhignay intaasaan aaga hor tagnay waxaan keenay malaha maamulka iyo hay-adaha ilaa iyo haddaba waa ka warsugoynaa ilaa iyo caafimaad daro waa socdaa marka qaneecaba tuulada dadka joogo ama ilmaha joogo ama camoolaha joogo ayaa laahoysabo malaariyo tifow wax dhan waa isku lahaysay marka dhibaatadaas xuuqlaha tuulada ka jirto waa dhibaataysannahay meelan ka baxno oon gobolka shabeellaha dhexe aan hadda nagu soo dhow toddoba kiilo toddoba kiilo iyo bar oo meter ayaan iskugu jirnaay wax hadda gargaar oo noogu imaan wahaayna ma jira saman yahaan waxaan baaq aan jeedinaa hay-adaha samafalka ah inayna caawiyaan tuulada raqayle cumar guudle inay hay-adaha na garab qabtaan masaakiimanka ku nool agoomanka ku nool camoolayaasha ku nool duquuda ku nool iyo tabaruuca meesha joogo inay la tabaruuco oo masaakiintaas la caawiyo oo saddex bilood intii biyahan ka baxaayaan dhiig joojin la siiyo aan hay-adaha samafalka aan ka codsanaa tuulada waxaa ku nool dad aada u badan kuwaas oo noloshooda ku tiirsan tahay tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha